أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعdu suuraة الطلاaq casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuraةu طalaaq ka mid ah suuraةu طalaaq waa suura madaniya qur-aankii bacda اlhijra soo degay waay ee suuraddan magaceeda waxaa la yidhaahdaa suuraةu طalaaq waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu nnisaa assuqraa suuratu nisaadii yarayd iyadoo marka lagu kala saarayo suuratu nnisaa alkubraa oo aan soo dhaafnay oo sabcu diwaalka ka mid ahayd taa ayaan marka yacnii midanna waxaa la yidhaha suuratu nnisaa assuqraa maadaama axkaamta haweenka iyo ay suuraddu ka waramayso ayaa suuratu nnisaa assuqraa loogu magacaabay oo loogu magac daray suuratu dalaaqna waa la yidhaahdaa aqraadda iyo suuradda waxyaabaha ay ka hadlaysana waxay u badan tahay axkaamta qoyska gaar ahaan axkaamta ku saabsan furiinka soo soo ceshashada haweenka la soo celinayo nafaqada haweenku ay leeyihiin xuquuqda kale ee degaanka iyo uu ka mid yahay marka la kala tago ee caruur laysu dhalo ilmaha sida loo nuujinayo iyo qaabkaas haweenta inta la qabo ama dalaaq rajci ah ay ku maqan tahay waxa ay ninkeeda ku leedahay iyo axkaamo aada iyo aada u fara badan bay suuraddu ka waramaysaa intaas baana aada ugu muhiimsan ahamiyadda suuraddu waxyaabaha mawaadicda ay suuraddu taabanaysa ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuhaa hooy annabiyu nebiyow idaa haddii tallaqtum aada furaysaan oo doontaan inaad furtaan annisaa'a haweenkii fatalliquuhunna fatalliquu fura hunna iyaga fura liciddatihinna liistiqbaali ciddatihinna ciddadooda qaabilitaankeeda agteeda fura oo markay ciddadooda bilaabayaanba ku fura waqtigaas fura wa axsuu kooba oo tiriya alciddata ciddada tiriya tirada tiriya waataquu ka cabsada allaaha alla ka dhowrsada rabbakum rabbigiin ka dhowrsadoo ka cabsada laa tukhrijuuhunna ha bixinina haweenkaas aada furteen min buyuutihinna guryihiinna ha ka bixinina walaa yakhrujna iyaynan bixin iyaguna guryihii yaynan ka bixin ilaa an ya-tiina inay la imaanayaan ma ahane bifaaxishatin faaxisho shay xun faaxishada oo mubayinatin caddaysanayso oo xumaan caddaysanayso wa tilka taadaas xuduudullaahi ilaahay xuduudiisii waaye waman qofkii yatacadda tallaabo xuduudallaahi ilaahay xuduudiisa qofkii tallaabo faqad xaqiiqe ahee dalama waa dulmiyey nafsahu nafsadiisii buu dulmiyey laa tadrii ma ogid ayuha saamicu midka maqlayow lacala allaaha alla mudan yuxdisu inuu cusboonaysiiyo bacda daalika furiinkaa ka gadaale amran arrin inuu soo cusboonaysiiyo alla mudan yani aduu ma garanaysid inuu alla sidaa mudan yahay oo wax keeni doono furiinkaa ka gadaale arrin inuu alla keeni doono waxaa laga bilaabay marka khitaabka nebiga sala allahu calayhi wasalam maadaama de nebigu isaga ummaddan uu horseed u yahay oo ummaddan isaga nebigeediina uu yahay imaamkeediina uu yahay isagaa lagu halqabsaday marka sidaa waa la dhihi karaayo yaa ayuha nabiyu idaa tallaqtum isagaa lagu halqabsaday kadibna si caama oo dadkoo dhan ayaa lala hadlayo idaa dallaqtumu nnisaaa baa la yidhi macnaha labaadna waxa uu yahay in la yidhaahdo yaa ayuha nnabiyu qul waxaad tiraahdaa linnaasi dadka aa ku tiraahdaa idaa dallaqtumu nnisaaa in qul loo soo qadaro oo markaa yacnii nebiga uun tabliiqii iyo waxgaarsiintii unbaa la amray ee amarkan marka idaa dallaqtumu nnisaaa fadalliquuhunna waa hadal ou rabo inuu dadkii gaarsiiyo ummadii sidaana marka waa laga labadaa macnoba waa lagu macneeyaa marka hore in la yiraahdo de nebiga iyo ummaddii waa iskula jiraan isaga waxaa loogu halqabsaday inuu yahay horseed inuu ummaddan u yahay ama maya ee marka yaa ayuha nabiyu nebigii baa loo dhawaaqay markaasaa waxaa loogu dhawaaqay qul linnaasi dadka ku dheh idaa dallaqtum nnisaaa haddaad haweenka furtaan ay idaa aradtum tadliiqa annisaa haweenka furitaankooda haddii aada rabootaan oo haweentii inaad furtaan meeshaas waxaa laga qaatay furiinku inuu bannaan yahay oo jaa-is uu yahay oo hadda xaaraan lagu dambaabayo inuunan ahayn allaahuma haddee de si qaldan inuu u dhaco oo haweentii iyadoo xayd qabtoo kale la furo iyo markaa waa lagu dambaabayaa laakiin sida kale haddaan wax kaloo iyada la xiriira aanay jirin bimujarad furiinka xukunkiisu waa mubaax waa iska mubaax ayb marka idaa haddii dallaqtum aada furaysaan oo doontaan inaad furtaan annisaaa haweenkii fatalliquuhunna hadda haweenkii waa la camimay meeshan marka fatalliquuhunna fura haweenkii liciddatihinna laamku waa laamu tawqiit waay laamu tawqiitkuna bimacnaa cinda ayuu ku macno yahay macnuhuna marka wuxuu noqonayaa fatalliquuhunna licidatihinna cinda ciddatihinna ciddadooda agteeda fura haweenka oo markay ciddadooda bilaabanayaanba ku fura maxaa laga wadaa marka ciddadoodu goormay bilaabataana waxay oo in lagu furana dhexdeeda lagu furana la ogol yahay ciddadeedu waxay bilaabmaysaa duhriga ugu horeeya haweentu marka waxaan ujeedaa iyadoo daahir ah oo duhrigaasna aan loogu tegin ayaa la furayaa markaas la furo ciddadeeda waaba bilaabantayba fadalliquuhunna licidatihinna liistiqbaali ciddatihinna ayadoo iyagoo ciddadii markaas saa u qaabilayaba fura goormay haweentu marka ciddada saaba u qaabilaysaa waa marka la furo iyadoon loo galmoonin daahirna ay tahay waana sida ibnu cumar nebigu amray salawaat ullahi wasalaamu calayhi waradia allahu canhu oo haweentiiba waxayd ku furay nebigu marka cumar baa u yimi sal l ly slam wuu u sheegay celi buu yihi u sheeg murhu falyuraajichaa amar ha soo ceshto haweeneydii oo markaa yacnii xaydkaa ha ka qubaysato daahir ha noqoto ha xaysho haddana daahir ha noqoto markaa ay daahir noqoto ama ha furo ama ha haysto isagoon markaa taabanin marka fadalliquuhunna licidatihinna waxaa laysku waafaqsan yahay iyadoo xayd qabta inaan la furi karin haween horta marka maxay noqonay ciddada haddii iyadoo xayd qabtaba aan la furi karin oo ciddada aynan markaa bilaaban karin ciddada wax lagu furaayo lana xisaabayo inay tahay al adhaar duhriyaalku inay yihiina xayd inaynan ahayn suuratu lbaqara waxaan kusoo marnay walmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaثata quruu'in alqar-u waxaa lagu macneeya duhri iyo xayd labadaba waxaa xoog badan duhri in lagu macneeyo sababtoo ah aayaddan ayaa laga fahmaaba waayo naagta iyadoo xayd qabta marka la furo xaydkaas dhan ma tirsanayso maalmo dhan ayaa ka dhumaayo ciddana aynan ku jirin dhibna ay ku jirtaa waxna aynan u xisaabmaynin meeshaas marka fadalliquuhunna liciddatihinna ciddadeeda ciddadooda horaantoodaba ku fura waay horaanta ciddadooduna waxay noqonaysaa mar allaale marka iyadoo daahira la furo oon loo tegin haweenku marka laba qeybay u qeybsamaan qeyb dalaaqoodu sunno iyo bidca uu ka suuro galo iyo qeyb dalaaqoodu sunnana aan ahayn bidcana aan ahayn qeybta dalaaqoodu sunnada uu yahay waxay tahay haweenta marka la furo iyadoo daahir ah duhrigana aan loogu tegin waa dalaaq sunni ah cinda alimaami shaafici laba in laysraaciyo iyo in saddex laysraaciyo isku mid wahay oo isaga wuxuu leeyahy labadan iyo saddexdan asaa iska leh hadduu doonana saddex ha dhaho hadduu laba yiraa laba ha dhaho hadduu doonana hal ha dhaho laakiin laa shaka in afdal ay tahay hal in lagu furo haweenka si hadhow qofkii fursad oo u helo meeshaa marka maxaa baxayana haddii iyadoo daahir ah laakiin loo tegay la furo naagtaasi dalaaqeedu waa bidci dalaaq bidci ah baa ku dhacay haddii iyadoo xaa-id ahoo xayd qabto la furana dalaaq bidci ah baa ku dhacay dalaaq bidci baa ku dhacay marka aan leenahayna macnuhu waxa uu yahay dalqadii waa dhacaysaa laakiin dalqadii way dhacaysaa laakiin qofkaasi waa dembaabay oo sunnadii wax kuma furin inay dhacaysa waxaa ku tusaaya ibnu cumar radia allahu canhuma markuu haweenta furay iyadoo xaa-id ah oo dhiig qabto nebigana inuu soo ceshto ou amray murhu falyuraajichaa naag furantay unbaa la soo celiyaaye haddaynan furnayn soo cesho lamaba dheheenba marka ha xabadii iyo xabadii markaa ay iyadoo xayd qabta lagu furay bayba ku furantayba saa darteedba wuxuu u baahday inuu dib ka soo celiyo haddana xadiid kalena marka waa tusayaa oo ibnu cumar laftiisa uu leeyahay waxusibat lii tadliiqa furiin baa la ii xisaabay u yiri yaa u xisaabay nebigu unbaa u xisaabay sala allahu calayhi wasalam rasuulkii un ayaa u xisaabay cid kale umaynan xisaabin meeshaas marka fadalliquuhuna liciddatihinay ka baxaysaa waxyaabahaas oo dhan qeybta marka dalaaqoodu sunnana ounan ahayn bidcana ounan ahayn qaybta dalaaqoodu sunnana ounan ahayn bidcana aynan noqonaynin waxay noqonaysaa haweenta iyadoo uur leh in la furo iyada oo markaa la guursaday oon loo galmoonin in la furo waxyaabaha iyadu sunno iyo bidca midna kuma suurtoobayso marka iyadoo aan loo galmoonin la furo ciddo awaleynanba tirsanaynin suuratulaxsaab aan kusoo marnay marka sidoo kale haddana la iyadoo uurle la furana waaba caddahay wixii way cad yihiin xaaladaha iyada marka waa la furi karaa haweenku sunno iyo bidco midna kama suurtoobayo laakiin fadalliquuhunna haweenkii fura liciddatihinna liistiqbaali ciddatihinna ciddadooda qaabilitaankeeda agteeda ku fura oo markay ciddada bilaabayaanba ku fura sidaana waxaa loo yeelay inaan la dhibin haweenka oo muddo dheer aynan ku soconin adigiina inay kaa ciddo tirsato iyadana hadhow inaynan xayirmin oo ciddadaadii markay dhammayso nin kale iska guursan lahayd laakiin maalmahan ama bishaan ku dhowaadka ah ee adigiina marka aada dayacday oo aada furtay si qaldan intaad u furtay maalmahana aynan waxba ugu xisaabnayn waa khatar marka alla wuxuu leeyahay wa axsuu tiriya alciddata ciddadii tiriya macna alixsaa marka tiriya ciddada tiriya maxaa laga wadaa marka faa-iidada ku jirtaana maxay tahay dhowr waxyaabood baa ku jirto soo ceshadka haweenta la soo ceshanayo ama noqoshada lagu noqonayo waa qodob oo waxay u baahan tahay in laysla ogaado oo haweentii marka t yacni lasoo ceshanayo waa in la yaqaanaa tiradeeda ciddadeeda siday ahayd iyo xaalkeeda faa-iidada kale labaad waxa ay tahay waqtigii nafaqada iyo degaanka haweentu ay lahayd in la xadido ilaa gabadha haddii la furo haweenta haddii la furo dalaaquna uu rajci yahay waxay leedahay degaan iyo nafa iyo biil labadaba degaankaas iyo biilkaas waqtigiisa intuu ku egyahay ilaa ninkii waxbaa waajib ku ah waa in marka ciddada la tiriyaa ilaa ciddadow la dhammaanayo dayb waxyaabahaas oo dhan baa marka meeshaa ku jiro waxaa kaloo la ogaanayaa baynuunada lafteeda waa lagu ogaanayaa haweentu waqtiga ay baa-intay iyo in kale waayo baynuunadaasi waxaa ku jirto haweenta markay ciddadu dhammaato oo uunan soo ceshanin walaasheeduu dooni karaa uu guursan karaa marka in walaasheed u bannaan tahay ad eedadeed inay xaaska eedadeed inay u bannaan tahay xaaska habaryeerteed inay u bannaan tahay kulli waxay ku xirmayaan naagtan ciddadeedii ma dhammaatay mase ma dhammaanin ilaa naag aada qabtood hal ku furtay weli xaaskaagii oo kale waayo walaasheed ma u dhowaa kartid ma guursan kartid tiradan marka in la tiriyo faa-iidada ku jirtaa waxay tahay haddii gabar la dhalatay la guursan lahaa goorma ayay bannaanaanay waa in marka waxaan dhan la ysla tiriyaa wa axsul ciddata yaa lagula khidaabay marka wa axsuu tiriya alciddata ciddadii tiriya yaa lagula hadlayna amarkaani wuxuu ku socdaa marka ugu hor ugu horeyso labada qofee isfurtayba waa ku socdaa ninka wax furay iyo naagta la furay labaduba marka amarkaani wuu ku socdaa oo iyaga marka inay tiriyaan iyadiina de gabadhiina ciddadii iyadayba ku tacalluqdaa ninkan wax furayna isaga laftiisu ciddada isaga waxbaa ku tacalluqaya labadooda horta inay tiriyaan waxaa kaloo ay ku socotaa wixii markaa de muslimiin oo markhaatiyaal iyo ama meesha goobjoog ka ah iyana inay la ogaadaan iyaga laftooda haddii dood timaado si ay markaa u gartaan waxaa kaloo sidoo kale yacni amarkaani uu ku socdaa qudaadda dadka madaxda ahee qudaadda ah ee iyagu markaa yacni arrimahan guurka iyo furiinka iyo loo xil saaray iyaga laftooda markii haweenta la furo diiwaan in la geliyo oo taariikhdaas marka la ogaado ciddadeeda say ahayd iyo waxyaabaha ku tacalluqo si markaa haddii muran ou dhaco qaaliga agtiisa qoraal oo u haysto soo ma garanin arrintaana marka culimada qaar waxay uga hadlaan maqaasidulqadaa markay ka hadlayaan qadaha garsoorka sharciga maqaasidiisa maxaa ka mida qoyska arrimihiisa inuu dabdiyo ayaaba ka mida haddii layska socdo oo maalin walba waxbaa la furay lamana yaqaan anigu ma aqaan waa iloobay dhib badan baa imaanaya marka wa axsul ciddata amarkaani marka intaaba waa ku socdaa mafaasid fara badan baana ka dhalato ciddooyinka laysku inkirayo iyo waxa aan haween la furayo aan dad la ogeysiineynin iyo mid la soo ceshanayoon dad la ogeysiinin iyo ciddadii oo laysku wareero oo iyadiina ay leedahay waa dhammaysta ciddadeedii ninkiina uu leeyahy may ma dhammaysanin iyo oo meelahaasi marka iyadoo ama iyadoonba dhammaysanin ay dhici karta inay nin iska guursato kale oo hadhow ilmihii laysku qabsado anaale iyo anaale laysku qabsado aad iyo aad uu dhibkaas u badan yahay innaga waa sahashanaa oo mujtamac meel wax ku qortana ma nihin mujtamac markhaatida iyo waxaa ku dadaalana ma nihin marka horena nikaaxa waa laysxadaa marka laysfuraayana cid is-og ma laha haweentii marka waa lay furay leedahay ninkiina layma furin dhaar haddii lagu kala xugmiyo ku qanci maayaan qaar baan ku qancaynin dhaartii mar qada la-aanba haddii ay jirto ama waxaani aan dad kale inta loo la ogeysiiyey aan layska qorin khatar fara badanaa imaan karto ilmihiiba in laysku qabsado waana aragnaa marar fara badan weliba oon mar iyo laba aan ahayn yaan aragnaa marka qofku markuu wax furo muddadii oo wax furay markhaati intuu u sameeya ha iska qoro iyadana ciddada siday uga baxday iyana iyadana saasoo kale ha la ogaado wax badanoo ciddada de iyada lama ogaan karo wax iyada ku xiran waayo hadday bilo ku tirsanayso waa la ogaan karaa laakiin hadday ku tirsanayso dee duhri iyo caadadeeda iyada unbaa sheegi karto oo cid kaleo hadda riximkeeda iyo inta jeer yacni dhiig ka yimid iyo ogaan kartaa male iyadana ilaahay baaba lagu cabsiiyeyoo allah wuxuu yidhi marka wlaa yaxilu lahuna an yaktumna ma khalaq allahu fi arxaamihina in kuna yu'mina biاllahi wاlyowm اlaakhir ayb waaxsuu tiriya alciddata tirada tiriya wاtaqu llaha alla ka cabsada oo axkaamtan alla ka cabsi ku ilaaliya rabakum rabbigiin ka cabsada laa tukrijuuhuna ha bixinina haweenkii min buyuutihina guryahooda ha ka saarinina walaa yakhrujna iyaguna yaynan bixin ilaa an yaatiina inay la imaanayaan ma ahane bifaaxishatin xumi xumida oo mubayinatin wax caddaynayso marka amar kalea halkan haddana laga hadlayo haddii ninkii uu haweentii furo dee ciddo iyo waxaa laga suuraysan karo waa sheegnayo waa naagtii la dukhuulay waay loo galmooday bal tii aan loo galmoonin iyada horey isaga dhaqaaqaysaa de guri iyo degaan iyo midna male ciddana maba tirsanaysa iyada tii loo galmooday oo madalmadkhuulatu bihaa ahayd waayo marka aayadahani waxay ka waramayaan laa tukhrijuuhunna ha bixinina iyaga oo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa guryo inay guri inay leeyihiin oo haweenta marka la furo laba nooc waaye haween lagu soo noqon karo iyo midaan lagu soo noqon karin midaan lagu soo noqon karin ama saddexaa lagu furay ama dalqadii saddexaad baa ku dhacday waa baa-ina la yidhaha middaas baa-ina wa in hal lagu furay ama laba lagu furay wax u dhiman yihiin oo ninka uu soo celin karo hadday rajciyo tahay oo la soo celin karo guri iyo nafaqo labadaba waa leedahay iyada khilaaf ma leh haddiise laakiin ay tahay naag baa-in ahoo aan soo noqod ninku uunan ku lahayn iyada markaa saddex madhab baa ku jirta oo degaan iyo nafaqo biil midna ma leh waa sida faatimo binti qays xadiidkeeda ku sugan oo ay tiri nebigan u imid ninkaygaa i furay dalqad saddexaad ayuu oo iigu dhinayd buu i furay nebigan u imid waxba iima xukumin yacnii nafaqa iyo iyo degaan midna ima siinina wuxuu igu yidhi laa nafaqata laki walaa suknaa biilna malihid degaanna malihid gurina malihid biilna malihid gurina malihid iska tag meeshaa marka imaam axmed baana madhabta iyadoo isagu qaatay cumar isaga waxaa laga wariyey inuu siin jiray degaan intay ciddada ka dhammaysato guri waa leedahay laakiin biil ma laha oo degaanka wuxuu ku siiyey qowluhu tacaala askinuuhunna min xaysu sakantum iyo aayaddan oo aan la kala qaadin oo alla uu leeyahay laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna yaan guryaha laga saarin lama kala qaadin baa-in iyo rajci rajciya looma kala qaadin faatima markay xadiidkan sheegtana cumar wuxuu dhihi jiray laa nadacu kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa ma ka tegayno liqowli imra'atin naag qowlkeed uga tegi mayno laa nadrii aanan ogeyn axafidad am nasiyad inay hilmaantay ama ay xafiday aanan aanan ogeyn yacnii marka wuxuu ka wadaa waa hal waana qof dumara waxaa dhici karta inay iyadu wax hilmaantay buu leeyahay nacam qur-aankiina laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna uu leeyahay askinuuhunna waa sheegayaa marka gabar aanaan ogeyn inay waxxafiday iyo in kale uga tegi mayno aayadda qur-aanka cumar saasuu dhihi jiray alimaamu shaaficina sidaasuu ku tegay iyo aimo fara badan inay degaan leedahay nafaqo aysa lahayn laakiin waa midda waxaan ka hadlaynaa waxba aan ninka ugu dhinayn hadday uur leedahay laakiin bil waa yeelanaya iyada uurkay ku yeelanaya wain kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna waa soo socotaa ee waxaan ka hadlayna waa haddaysan uur lahayn degaan bisay leedahay nafaqo iyo biil kuma laha ninka saa darteed marka haddayda wax haysatana waxeeday cunaysaa haddii aynan haysaninna maalintii iyo inay bannaanka u baxdoy wax soo raadsato xaq bay ule way leedahay oo la celin maayo markaas maalintii habeenkii laakiin gurigii lagu furayay joogaysaa ayb laa tukhrijuuhunna marka madhabta saddexaadna waxay tahay nafaqo iyo degaan labadaba inay leedahay abuu xaniifa iyaana ku tegay sidaas ayb laa tukhrijuuhunna ha bixinina min buyuutihinna guryahooda ha ka saarinina guryaha iyagaa la siiyey maadaama ay deganaayeen marka guriga haddaad adigu leedahayna inaad u banayso qol aada u banayso iyada ku filan adigana aada qol kale ka seexato haddii wuxuu dhanna ay hal qol un iska yihiinna adiga uga bax iyada ha iska deganaato ilaa ay ciddadaa ka dhammaanaysa maalinkaay dhammaatay kaa tegaysaad gurigaaga u imaanaysaa hadday guriga lagu jira iyada lahaydna guri iyada ay leedahay haddii lagu jirayna kirow ku siinaa nacam gurigeedii laftiisoo kiro ku siinaa nacam waa dhacdaa mararka qaar gurigeeda in haweenta lagu jira marka iyadoo wax ku siinayaa maxaa yeelay waa u waajibay yacni degaankan isagaa laga rabaa walaa yakhrujna iyaguna yaynan bixin oo haweentiina inay tiraa maxaa ii yaalla nin i furay gurigiis joogi maa joogi maayo inay iyaduna dhahda sax ma aha ninka hadduu furo axkaam waaye inay gurigii joogtaa laga rabaa ilaa an ya'tiina inay la imaanayaan maahna bifaaxishatin foolxumo dembi xun mubayinatin xumaanteedu ay ay caddaynayso marka faaxishadaa ilaa dhowr qowl baa ku jiro qaar waxay leeyihin zina inay la timaado waa la bixinaa marka si xadka looga oogo xasanulbasri iyo mujaahid iyo asaa ku fasiray tafsiir labaad wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa albadaa afxumada albadaa-u calaa axmaa'ihaa dumaashiyaalkeed inay xoogaa isku xun yihiin oy ku afdheer tahay haweentii maalan waa la furay gurigii baa la dejiyey dadkii guriga joogaya ka ag dhowaa iyo ninka qaraabadiisa iyo iyadii baanba isla heshii karinba oo nimankii markaa dadkii qaraabadii ninka iyay ku afdheer tahay badaa-a markaa iyada lafteeda faaxishada waa laga macneeyey ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayinatin macnaha waa laga macneeyey ibnu cabaas baana ku fasiray qowlka saddexaad macsi un in loo jeedo ibnu cabaas baa isagana laga hayaa ku fasiray qowlka afaraad waa nushuuza inay tahay ninkiiba inaynan wax daaco ah u ogeyn mar hadday nushuuso tahay marka haiska wareegto ha iska tagto oo gurigii markaa ka bax ka tagto waxyaabaha faraha badan baa adugu marka lagu fasiray ayb meeshaas marka culimada qaar waxay yidhahdaan qisadii faatimo bintu qays wax iyada ku gaar ah waaye xugun iyada ku gaaroo nebigu nafaqo iyo biil wuxuu u siin waayey wax iyada ku gaara qaarna waxay leeyihiin caa-isho sida laga wariyey tilka imra'atun kaanat lasinatan haweeney waxay ahayd marka ninkeedii nimanka qaraabadiisa ahaa iyo ayay ku ayaa afkeedu waa ku darnaay oo markaa saa darteed inaan marka wax kale iyo imaanin darteed buu nebiga iskaga tag gurigii u yidhi oo duruuftaasaa keentay maahane oo iyada marka ilaa an yaatiina bifaaxishatintaas ayay rabaan marka inay ka ay ku ay ka ay ka ka bixiyaan qisada marka faatima binti qays aduu marka hadal dheerna waa iskaga jira calaa kullin wa tilka taadaasi xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii weeyaan waman qofkii yatacadda gudbo oo tallaabo xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa qofkii tallaabo faqad xaqiiqo ahe dalama nafsahu nafsadiisii buu dulmiyey laa tadrii ma ogaanaysid adiga ama qofkan marka yacnii maqlayow ayuha saamic ama laa tadrii niyahow ma ogid adiga lacala allaaha alla mudan yuxdisu inuu soo darisiiyo ou soo cusboonaysiiyo bacda dalika furiinkaa ka gadaale amran arrin yacnii ciddadan waqti baa la siiyey gurigiyaan laga bixin baa layidhi haweentii yaynan ka bixin intaaba waxaa laga yaabaa dee ninkii iyo haweentii inay isa soo ragoodaan oo markii ay carab baaba-aan haweentiina guriga meelaan uga dheerayn markaa ay joogto oo isagiina marka ilmihii iyana ay ka ag muuqdaan waxay arrintaa ku bixin kartaa war ciddaadii isaga laabo xaaskaaga iskaga laabo inuu is yiraahdo oo sidaa marka haweentiisii uu dib ugu yacni u rajciyeysto sidaana faraj ay u noqoto ee mar allaale marka furiinka afkiisa ka soo baxo hadday iyadu iska tegi kari lahayd waxyaabihii marka kalgacaylka iyo inay isku soo noqdaan abuuri lahaabaa meesha kasii fogaa lahay marka axkaamtan alla sidaa xigmadda ayuu alla u jideeyey laa tadri lacala allaha yuxdisu bacda dalika amran ayb meeshan lafteeda faatimo binti qays baa cumar u qabsatay markay markuu yidhi uga tegi mayno aayadda qur-aanka haweeney warkeeda aanan ogeyn inay wax xifdisa iyo in kale ayay waxay dhihi jirtay iyadana aayadda akhriya lafteeda laa tadri lacala allaha yuxdisu bacda dalika amran aya amrin yaxdisu bacda athaalithati dalqad saddexaad kadib waxa imaa kara maxay tahay bay tiri waaba kala tag un waxaa kala nacam aad bay u caqli badnayd una cilmi badnayd iyada lafteeda nacam marka waxay leedahay alla wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa ilaahay inuu arrin ka cusboonaysiiyo reerkaas oy isku soo noqdaan ee midii saddexaad maxaa isku soo noqonayay tiri waaba tii u dambeysay waaye nacam marka inaynan waxba lahayn meelaha ay u qabsatay iyaduna ka mid tahay nacam nin walbaa marka qur-aankii baa marka meel baa ilaahay fahamkiisa ka ka siiyey nacam ayb faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin faidaa haddii balagna haweenkii ay gaaraan ay kusoo dhowaadaan waay ajalahunna waqtigoodii ay kusoo dhowaadaan oy soo gaaraan waqtigii ciddada dhammaanaysay faamsikuuhunna faamsikuu haysta hunna haweenkii haysta oo ceshta bimacruufin ku ceshta si la yaqaano oo sharciga iyo caqligaba lagu yaqaano ow amase faariquuhunna faaruqa oo ka taga oo iska sii daaya ciddadoodii ha dhammaato bimacruufin si la yaqaan usii daayo ha dhibinina inaad soo celisaan haddana aada saddex biloodoo kale aada dhibtaan markay ciddada kasii bixi rabto haddana aada soo celisaan sidaas aada markaa sideed bilood sagaal bilood ku dhowaad aada ka daba laalaadaan oo aada dhibtaan saa ha yeelina ow faariquuhunna ama faaruqa bimacruufin ku faaruqa si la yaqaan sharciga iyo caqligaba lagu yaqaano wa ashhiduu markhaati geliya dhawaay cadlin laba cadaalad u saaxiiba u marqaati geliya minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin kuwaas wa aqiimuu ooga ashahaadata marqaatida ooga lilaahi ilaahay darti u ooga marqaatida dalikum kiinaasaa yuucadu bihi la idinku waaninayaa man qofkii kaana ahaaday huwa dalikum kiinaas ayaa yuucadu lagu waaninayaa bihi yacnii shaygaaba man ayaa lagu waaninayaa axad kaana ahaaday huwa isaguba yu'minu inuu rumaynayo billaahi alleh iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe waman qofkii yataqi llaaha alla ka cabsaday yajcal yeelee alle lahu u yeelee addoonkaa makhrajan yacni makaanu bax meel uu uga baxo markaa faraj yani dhibaatada wayarsuq arsuqeehu isaga min xaysu meel xaggeeda ka arsuqee laa yaxtasibu uunan ka malaysanaynin waman qofkii yatawakal tala saarto calallaahi alle korkiisa qofkii tala saarto fa huwa alle xasbuhu kii ku filan waayo ina allaha alleh baaliqu amrihi amarkiisa kii gaarayo waayo sidii isaga uu qadaray ee uu xukumay kii gaarayo waayo qad xaqiiqo ah jacala allaahu alla wuxuu yeelay likulli shayin shay dhammaantii wuxuu u yeelay qadaran qadar buu u yeelay wax walbaa alla qadar buu u yeelay halkan aayadana waxaa alla uga hadlayaa marka ciddadu dhammaan rabto maxaa dhacaya labay mid tahay haweentii markay ciddadeediiba dhammaad ay ku dhowdahay imaa inaad soo ceshatood wanaag ku soo ceshato wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxana leer waa hadday wanaag rabaan iyagaa ku xaqnimo badan oo nimanka kale uga xaqnimo badan inay soo ceshtaan haweenkoodii laakiin waa inaynan dad dhibaynin haddii ceshad rajo aydnan ka lahayn ama aydnan quudaraynaynina ee markaa iska faaruqoo kaba taga fa idaa haddii balaqna ay gaaraan ajalahunna waqtigoodii ay gaaraan ciddadii dhammaad lagu soo dhawaado ilaa ciddada haddayba dhammaato ikhtiyaar warba maba leh khiyaar naagta iyadaa nafsadeeda khiyaar u leh fa amsikuuhunna ciddadaa markay soo dhawaato haysta bimacruufin ku haysta wax la yaqaano sharciga iyo caqligaba macruuf ku ah ku haysta ow amase faariquuhunna faaruqa bimacruufin ku faaruqa labadaa ama haysta ama faaruqa haddaad haysataanna marka de reerkiinii waayo wanaag iyo kula dhaqma inaad dhibtaan ha u haysanina haddii aad ka tegaysaanna faraha ka qaada oo ee ciddadaadii markay ka dhamamar hadday ka dhammaato ninkay doonta iyadu markaa ha iska guursato waashhiduu daway cadlin minkum amar baa ku jiro marka waashhiduu marqaati geliya maxaa la marqaati gelinaa marka akharu lculamaa waxay u celiyaan waashhiduu daway cadlin minkum dalaaqii lasoo dhaafay iyo soo ceshadkan fa amsikuuhunna bimacruufintan markaan lasoo ceshanayo labadaa xaalad markaad furaysaan iyo markaad soo celinaysaanba marqaati geliya daway cadlin laba cadaalad u saaxiiba ku marqaati geliya minkum oo idinka idinka mid ah kuwa idinka idinka midoo cadaalad u saaxiiba marqaati uga dhiga markaad furaysaan iyo marka aada soo ceshanaysaan binaan calaa dalika marka haddii aan marqaatidaa la sameynin ka waran waa furay marqaati la-aan waa soo ceshtay marqaati la-aan dalaaquna waa ansaxayaa rajcaduna waa ansaxaysaa laakiin rajcada culimada qaar badan oo ka mida waxay leeyihiin marqaati in loo sameeyo waa waajib waa waajib laakiin shardi uma aha waajib iyo shardina kala garo oo waa waajib oo haddaad marqaati ka tagto waa dembaabay haddii aada marqaatidii ka tagto waad dembaabaysaa maadada labaadna waxa ay tahay shardi haddii la yiraahdo maba ansaxaysaa laga wadaa ilaa marqaatida la helo culimadana uma badna inay shardi ka dhigaan bal bacdi ahlilcilmi ijmaac waxay soo raraan inayba ansaxayso rajcada bilaa bilaa bilaa shuhuud inay ansaxayso ayb hadhow haddii marka laysqabsado dhaar iyo waxyaabaha baa lagu kala baxayaa laakiin rajcadu iyadu waa uun iska ansaxaysaa ninkuna haweentu muxuu kusoo ceshtaa madhabta shaafici waxay qabtaa qowl waa inuu ku qowlo haweenteydii heblaaye qofka heblaaye heblaayo waa soo celiyey cismadeydii iyo nikaaxaygan kusoo celiyey ayuu leeyahay waa hadal marka ficil maya naag ou furay inuu iska uun isticmaalo uma banaano uma bannaana inuu marka yacni iska isticmaalo isagoo aan af ka soo celinin madaahibaha qaar qabana way jiraan marka ishahaadkii labadaba waa loo baahan yahay si nisaaca iyo dooda meesha ay uga baxdo wa ashhiduu markhaati geliyada way cadlin cadaalad kuwa u saaxiiba minkum idinka kuwaasoo minkum idinka idinka mid ah wa aqiimuu dadkii markhaatida noqdaa lala hadlayaa wa aqiimuu ooga ashahaadata markhaatidii toosiya lilaahi ilaahay dartii u toosiya ay liajlillaahi markhaatida marka cidna ugu darnaan maysaan cidna ku dheefin maysaane liajlillaahi yacni markhaatida u ooga daalikum kiinaas lasoo sheegay axkaamtaas yuucadu waa la waaninayaa bihi shaygaa baa lagu waaninayaa man axadkii kaana ahaaday huwa isaguba yu'minu billaahi alla inuu rumaynayo walyowmi alaakhiri maalinka dambe uu rumaynayo waman qofkii yataqi llaaha alla ka cabsado yajcal yeele lahu alla qofkaa u yeele makhrajan dhibaatada meeluu uga baxsado uu uga baxo wayarsuq arsuqeehu isaga min xaysu meel ka arsuqee laa yaxtasibu uunan malaysanaynin waman qofkii yatawakal tala saara tala saarto cala llaahi alla korkiisa fa huwa alle xasbuhu kii ku filan wa ay kaafiihi yacnii axkaamtan lafteeda ilaahay u tala saarta wa biilkan adiga lagugu waajibiyey degaankan lagugu waajibiyey haweentii guri ha joogto yacni ha sugto ninkaani nafsadeedii ninkan baa markaa ka mudan waxaas oo dhan marka waxay u baahan tahay marka qofkii alla ku tala saarto ilaahay uga cabsado faraj buu helayaa iyo meel uga baxsado wixii marka soo food saaro rajcadu marka ninkaa xaq u leh mar hadduu alla yidhi wabucuulatuhuna axaqu biraddihinna ninku hadduu haweentii furo dalqaduu ku furay intay ciddada ku jirto iyada nafsadeeda asagaa ka mudan oo marka uu soo celinayo iyada inay raalli tahay qasab maaha shardi ma aha dadka iyada dhalay inay raalli yihiinna qasab ma aha waayo ninkan weli waa xaaskiisa asaga laftiisa biil iyo degaan iyaa laga rabaa weli hadduu dhintana waa isdhexlayaan labadooda haddii mid dhinto inta ciddadaa lagu jiro waa isdhexlayaan ka midba midka kale waa dhexlaa marka maadaama nin yacni zawjiyadii ay baaqi tahay isagaa ku xaq leh oo uga xaq leh owliya haweenta owliyadeeda iyo iyada lafteeda dad marar badan waxaad arkaya ninkan waa haweentii waxay leedahay waa isoo celiya laakiin aniga ma rabo aniga waa diiday iima sheegin waxaasoo dhan marka qasa daruuri ma aha nacam ninkan isaga laftiisa waxbaad adigu ku leedahay muqaabil marka waajibaadka dhinacaaga ka saaran muqaabilkeeda waa inuu isaguna wax leeyahay waa gacanta wax ku haystaan in allaha alle baaliqu amrihi amarkiisa kii gaaraya waayo alle qad xaqiiqo ahe jacala allaahu alla wuxuu yeelay likulli shayin shay dhammaantii qadran buu u yeelay qadar buu u yeelay iyo jaangooyn uu ku jaangooyo sida maslaxada u ah ayb wallaa-i ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna halaathatu ashhur wallaa-i kuwii haweenkii ya-isna quusanayeen min almaxiidi min alxaydi xayd xaggii kuwii ka quusanayay min nisaa'ikum haweenkiina xaal ay ka mid yihiin in irtabtum haddii aada shakisaan fa ciddatuhunna ciddadooda iyaga halaathatu ashhurin saddex bilood waay wallaa-i kuwii lam yaxidna aan xaydinba fa ciddatuhunna kadalika ciddadoodu iyaguna waa sidoo kale saddex bil wa ulaatu laxmaali uurka kuwa u saaxiibka ah oo caloosha kuwa wax ku sido ajaluhunna waqtigooda an yadacna inay dhigaan waay ay wadcuhunna dhigitaankooda waay xamlahunna uurkooda ay dhigaan waman qofkii yataqi llaaha alla ka cabsado yajcal yeelee lahu alla u yeelee mankaa qofkaasi min amrihi arrinkiisa xaggiisa yusran fudayd uga yeelee halkana saddex xugun ayaa lagu sheegayoo ciddada ku saabsan kuwa aan marka ayani kuwa xaydka ka quustay kuwa xaydka ka quustay marka waxay noqonayaan waa kuwa da-dii inay xayd uu ku dhaco ka yacni dhaafay da-daana de dadku marka waa ku kala duwan yihiin qaar baa konton gaari karo qaar baa marka ilaa lixdan la sheegaa inayba gaari karaan oo welina dhiig uu ka socdo qaar shan iyo afartan uga go-aa qaar sideed iyo afartan adigu markaa da-da un markaa dhiiga oo haween haweenka uga go-o way kuwa sidaa markay aayisada la yiraahdo dhiiggii ka quusatay da-na uga quusatay darteed hadda da-an ka hadlaynaa uga quusatay middaa iyada qowlan waaxidan saddex bilay ku ciddo tirsanee saddexdaas bilna waa bilahan qamariga ah bisha awalkeeda marka la furo saddex bil oo bilahan dayaxa la tirsan la tirina haddii bil dhexdeeda yacnii la furana talfiiq baa la sameynaa bishaa inta ka dhiman iyo mid kalea la ysku daraa nacam qaab marka loo xisaabo ay fiqhigu uga hadlana waa leeyahay nacam kutubahan furuucda kuwaas iyagu marka saddexdaa bilood ay ku tirsanayaan ma ahan bilahan kalendarka leho iska qamariga ama yacnii shamsiga ama aha oo ama haweentii maalan dadku meelahaasna qalad badan baa ka imaada haweentii maalan iyadoo dhiig helayso ayay waxay leedahay anu waxaan ku tirsana waxaa ninkani wuxuu ifura bishii febraayo waxaa kasoo wareegtay maarso abriil iyo may waaba waa ii dhammaatay ciddadii nacam saas looma xisaaba nacam waxaa loo xisaabayaa duhriga inta jeer ay daahir noqotay in la tiriyo duhriga lagu furay kow xayd baa ku dhacay duhri labaad labo xayd labaadaa ku dhacay waa ka dhaqatay duhri saddexaad saddex duhrigaa markay ka dhammaato dhiiggii saddexaad uu ku dhaco naagtaas bis ciddo waa dhammaysatay mararka qaarna wixii dhammaan laba bilooday isku noqon karaan ilaa xaydka waa siyaal kala duwan u imaan karaayen mararka qaarna waa dheeraa karaa saddexdii bilow ka dheeraan karaa waa in saa un lagu xisaabo marka meeshaa marka haweenku saa inay ogaadaan middaan lafteeda hadda aan hayno saddexda bilna waa in bilahan kale la xisaabo aan la xisaabin bilaha shamsiga waayo bilaha shamsiga soddon iyo koow iyo soddon iyo ayay ku dhammaanayaan waxaa laga yaabaa naagtiio ciddo dhammaysatay weli in loo haysto in dhowr beri laba beri saddex beri u dhiman tahay wax u dhimanna ma jiro waayo laba bil markay sagaal iyo labaatan ku dhammaadaan midna ay soddon ku dhammaato iyo isku mid maahan bilahan saddexda ah marka la xisaabo maars iyo abriil iyo may marka la xisaabo tan saddexdan biloodee dambaa badan maalmaha xaggooda ku badan ilaa iyaga soddon iyo soddon iyo koow iyo ay ku dhammaanayaan soo maha kuwana sagaal iyo labaatan ay ku dhammaanayaan waa in marka bilahaan ciddada lagu tiriyaa ciddadana masaa-il badan baa ku jira dhaxalaa imaan karo farqi maalin ayaa laga yaabaa inuu macno weyn sameeyo marka maahan in la fududeeyo in la fududaysta maaha hadday haweentu marka xayd waa ka quusatay laakiin da-dii ma joogto maxaa la sameynaa iyada maalan haweentani dhiig baa ku dhici jiray waana la weydiiyaa marar badan masalada dhiig baa ku dhici jiray licaaridin maa ayaa marka dhiiggii uga maqan yahay maalan waa dhashay hawe way nuujine naagaha qaar markay nuujinayaan dhiig kama imaanaya muddo sanad camal haweentaas haddii inta la furo waxa ay ku tirsanaysana ay ay tahay markaa dhiiggaas uu yahay duhrigaa uu yahay ee maanta dhanna de sanad dhan daahira iska tahay wax dhiiga ma imaanayo xayd ma leh maxaa la sameynaa marka waxaa la leeyahay ilaa ay saddex duhri hesho saa un bay iska ahaanaysaa ciddadii waa ku dheeraane sidaasaa la leeyahay ciddadii way ku dheeraanaysaayo markii un mar hadday haweentani jiranayn oo dhiig ay dhiigu oo u imaanayo rajo laga qabo markii uu dhiigga u yimaado ayay saddexdii duhri ee caadiga ahaa uga baxeen ninkaana markaa de ciddadiisii way ku dheeraanaysaa iyadana markaa yacni ad asaga hadduu wax soo ceshanayana waa soo cesho karaa muddadaa dheer waxaa laga yaabaa nin sanad ka bacdi inuu wax iska soo cesho karo waa qof saas oo kale soo ma garanin haddii jira timaada ka waran laakiin wax caarida ma jiro laakiin jiraa haweentii ku dhacday dhiiggii waaba iska maqan yahay meeshaas marka qowlka jadiidka ah shaafici isaga wuxuu leeyahay ilaa dhiigga ay ka quusato waa iska joogay cidda unbaa isaga jireen markii da-dii la gaaro oo dhiigga oo uga go-ayey da-daas ayaa saddex bilooday markaa tirsanee bis xor waay haddii la fiiriya de markaa xornimo maxay ku tari haweentii in muddo dheera laga yaabaaba ina inay marka yacni dhib fara badan isaga jirto meesha qowlka jadiidku sidaas waa kolley taban qowlulqadiimka madhabtuna wuxuu leeyahay hadday sidaas oo kale jira ay jirto sagaal biloodaa la sugaa marka sagaal bilood ay dhammaato saddex bilood oo bilahaanay tirsanaya kabacdi halkaasana ciddo u noqonayso kadibna hadday rabto waa guursan kartaa sidaas imaam maaligna waa ku tegay cumar bnu lkhadaabna waa fadwooday radia allaahu canhu nacam waxaadna moodaa inay middaa u dhowdahay haweenka gabadhiioo labaatan sano jirto haddii dhiiggii cudur iyo waxuun iska yimaado si u maqnaado ilaa iyo arbiciin sano kor ha usii dhaafto naag aan la qabin lana furin inay iska ahaato adeygaa ku jira wallahu aclam arrintuna waa arrin iska ijtihaad maadaama ay tahay ijtihaadkaa marka uun sidaas marka de saxaabigaa fadwadiisa haddii la qaato qowlka qadiimkao shaaficina uu ku fadwoo jirayna sidaa uu yahay dhib inaynan yeelanin baa dhici karto haddii kalese culays badanaa imaanayo iyo xeeladaysi iyo qaabab kale in wax loo raaraadiyey markaas nacam waana dhib badan tahay wallaa-ii kuwii haweenkii ya-isna ka quusanayay min almaxiidi xaydka ka quusanaya min nisaa'ikum haweenkiina xaalay ka mid yihiin in irtabtum haddaad shakisaan yani haddaad shakisaan xaggee la raacina aad ku shakisaan fa ciddatuhunna kuwaa ciddadoodu halaathatu ashhurin saddex bilood u ah wallaa-ii kuwii lam yaxidna aan xaydin kuwa aan xaydin laba nooc waay marka kuwa sidoodaba uunan dhiig weligoodba ku dhicin waa jiri karaan haweenska shaad aho sidaasoo kale ah ee midaasoo kale maxaa ciddo looga dhigaa halaathatu ashhurin waa iyadana midda weligeedba xayd uunan ku dhicin eena la furay waxaa kaley noqon kartaa wallaa-ii lam yaxidna kuwa aan weli qaan gaarin laakiin jimaacna ou ka suurtoobi karo xoogaa si ahaanna u weyn laakiin welina aan qaan gaarin kuwaa marka yacni haddii la guursado ee la furo ciddadoodu saddex bilay iska noqonayaan bilahan qamariga ah nacam ayay ku tirsanayeen saddexdaas nacam islaamkuna de arrimahaas hadda wax lagu ceebeeyo islaamku maahane waayo ninka ku ceebeynayo isaga aan fiirinna muxuu yahay nacam gabdhaha yaryaroo la guursanaya kan ku ceebeynaya hadda kuwa qaan gaarayouba diidaa nacam da isaga maskaxdiisa ka guuxayso sideed iyo toban sano ayuu rabaa isaga nacam xataa qaangaarkan kale iyo ictibaar asaga ma siinayo sideed iyo toban ha raboodee ka yar muxuu u ogol yahay gabadha gabdhaha koob iyo tobanka sano jiro labaiyo tobanka kuwa jiro iskoolaad ka dhigto muxuu u ogol yahay ninkaas ilaa isagoo islaamkii axkaamtiisay wax ka sheegayaan ayaga valuegooda aan ogaana ayaga laftooda marka iyagii marka gabadhii iskuulaadkiia waxaa loogu qaybinaa iyadoon weliba saa u qaangaarin ayaa waxaa loogu qaybinaa waxyaabaha uurka ka hortaga bis bahalladaasaa loo qaybiyaa bahaladaasay marka yacni zinadii iyo inay ninkay doonaan la tumato iyo waa loo ogolyahay nacam hadday uur yeelatana dhib uma arkaan dad waaweynaa ilmaha u haynayo nacam ee haddiiba mar yacni haweentan loo tegaayo uurna inay yeelato macquul ay taho aan la diidaynin hadda keliya guurka le la diidaa ogaada marka nacam kelmaddaas marka yacni zawajtuka wa ankaxtuka iyo weligeedii inuu saa yidhaah ninkii aqbalo oo saa lagu aqbalo ah dhibka keenaysa nacam cindahum ayaga agtooda nacam laakiin wixii kale guurka maqsuudkii laga lahaa waa sameynaa ninkan laakiin guur keliyauu diidaa wax guur la yidhaha male nacam maxaa dhacay haddaad tidhaana guurka mas-uuliyad weyn waaye iyo waxaasuda yuu leeyahay nacam waxaas marka qof da valuegiisu intaa la egyahay de inuu islaamka wax ka sheegaa uma eka dadka muslimiinta waxaa ka rumaysanayo oo waxaas ugu shaqaynayo oo waxaas faafinayo idaacadahan ka maqlayna iyo oo la leeyahay marka qoyskaa lagu nadaaminayaa arrimahooda de qoys hadduu u nadaamsamayo ayaga kooda xaggay ku ogyihiin nacam iyagii laftooda de qoys ahaan waa burbureen yani ummaddan galbeedka qoys ahaan dad burburay waa iyagana waa is ogyihiin nacam marka nin qoyskiisii burburay inuu adiga la taliyo kuu noqdo arrimaha qoyska kaaga noqdo aayadahan ilaahayna adiga aada aaminsantaho laguu soo dejiyey shu'miga iyo baaska ugu daranoon qabna kaas waay waxaas marka in la yidhaha isku dhaqanna ma nihin isku diinna ma nihin taladiinna iskala laabta nacam innaga taladeenna ilaahay xaggiisaan ka fiir aan ka fiirsanayna nacam meeshaa marka xoogaa intaa uun markaa yacni inaan taa uga leexdaan rabin wallaa-ii kuwii lam yaxidna aan xaydin oo dhiiggii marka uunan yacni kuba dhicin ama kuwa aan dhiiggaba ku dhicinoo waaweyn ha noqdaan da-dii weynaanta gaartay ama mid yar oo aan gaarin da-dii xaydka wa ulaatu kuwaa marka labadaa qolo halkaa lagu sheegay wa ulaatu laxmaali uurka kuwa u saaxiibka a ajaluhunna waqtigoodu an yadacna inay dhigaan waa xamlahunna uurkooda uurkooda inay dejiyaan marba hadday haweentu tahay mid uur leh ciddadeeda waxaa u ah si kastoy tahay tahayba uurka inay dhigto haddii laga dhinto uurkaasay ku tirsanay haddii la furo iyadoo uur leh uurkay ku tirsanaysaa mar walba uurka marba hadday tahay min dawaati alxamli ciddadeedu waa wadcu lxamli ayb waman qofkii yataqi llaaha alla ka cabsado yajcal lahu alla u yeelay qofka min amrihi arrinkiisa xaggiisa yusran fudayd dalika kaagaasi amrullaahi ilaahay amarkiisii weeyaan anzala wuu dejiyey alle hu amarkaa ayuu dejiyey ilaykum xaggiinuu idiin soo dejiyey dalika kaagaa amrullaahi ilaahay amarkiisii waaye anzalahu xaal uu ilaahay soo dejiyey ilaykum idinka uu idiin soo dejiyey waman qofkii yataqi llaaha alla ka cabsado yukafir ilaahay asturee canhu xaggiisa ka asturee sayi-aatihi xumaanyaalkiisa wayucdim weyneeyey lahu isaga u weyneeyey alle ajran xagga ajriga xagga ajrigana alla yacni u weyneeyey taqwadii baa marka aayad walbay xugun walba lagu soo xira waayo axkaamtan inaad adigu ilaahay uga cabsataa la rabaa askinuuhunna min xaysu sakantum min wujdikum askinuuhunna askinuu dejiya hunna haweenkaa la furay min xaysu meel dejiya sakantum idinka aada askumaysaan oo degaysaan meesha aada degaysaan wax ka dejiya min wujdikum idinka awoodiina xaggeeda dejiya ka dejiya karaankiina iyo awoodiina wixii aada dejiya meesha aada ku askumaysaan walaa tudaaruuhunna ha dhibinina litudayiquu si aada u ciriirisaan calayhina korkooda aa ugu ciriirisaan wixii ilaahay idinku waajib yeelay wain kunna haddii ay haddii ay ahaadaan haweenkaasi ulaati xamlin uur kuwa u saaxiib ah fa anfiquu nafaqeeya oo bixiya calayhina korkooda ku nafaqeeya xataa intii yadacna ay dhigayaan xamlahunna uurkooda ay dhigayaan fa in ardacna hadday idiin nuujinayaan lakum idinka ay idiin nuujinayaan haweenkaa fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ujradooda siiya wa'tamiruu tashta baynakum fi maa baynakum idinka dhexdiina ka tashta bimacruufin shay macruuf oo si macruuf oo sharciga iyo caqligaba lagu yaqaan u tashta wain tacaasartum haddaad cuslaysataan ood idinku markaa yacni iscuslaysataan fasaturdicu lahu waxaa ninkii u nuujin doonta ukhraa mid kale halkana marka dhowr axkaam xukunka koowaad waxa uu yahay inay degaan leeyihiin haweenka la furo degaan inay leeyihiin damiirka marka askinuuhunna wuxuu u laabanayaa kuwa la furo dhan ama baa-ina ha ahaato ama ha ahaato rajciya askinuuhunna dejiya haweenka haweenkaa la furay ood furtaan min xaysu meel wax ka dejiya sakantum idinka aada askuntaan meeshaad idinku degantihiin wax ka dejiya meel yacnii aan munaasab u ahayn oo idinkaba aydnan degi lahayn ha dejinina min wujdikum ka bedel marka min wujdikum idinka awoodiina xaggeeda ka dejiya bayaaniye waayo marka minta ayb waxaa kaloo cadfu bayaan in laga dhigana qaaraa sheegaya min wujdikum idinka karaankiina dejiya yani xaggiisa xaggeeda ka dejiya oo meelaad karaysaan ood awoodeysaan dejiya walaa tudaaruuhunna ha dhibinina iyaga haweenkii hala dhibtaminina oo ha dhibinina litudayiquu saaad ugu ciriirisaan calayhina korkooda biilkii iyo nafgurigii iyo ha ku dhibinina wain kunna haddii ay ahaadaan ulaati xamlin kuwaa la furay haddii ay ahaadaan ulaati xamlin uur kuwa u saaxiib ah fa anfiquu nafaqeeya calayhina korkooda nafaqeeya biila xataa intii yadacna xamlahunna ay uurkooda ka dhigaan marka wain kunna ulaati xamlin u fiirso fa anfiquu xugunkan shardigiisu waa wain kunna ulaati xamlin haddii marka uur uusan jirin oo haweentu ay xaa-il tahay oo caloosheedu ay maran tahay nafaqa ma laha oo markaana ay tahay waayo baa-in ay tahay hadee tii kale waaba lasoo sheegay iyada moogtahay middan marka baa-inada ah ee aan ninkeedu uunan soo ceshan karin iyada degaan waa leedahay askinuuhuna min xaysu sakantum bay gashay nafaqadeediina maxay noqonaysaa hadday uur leedahay nafaqeeyaa la yidhi haddayna lahayn idinkuma laha waay waxba ayb waa mafhuum fa in ardacna lakum waa la haweentii waa dhashay ciddadii iyadu waa ka baxday ajnebi baad kale yacni markaan waxaan ujeedaa waxaad kalaba noqoteen waa kala fasaxanteen oo iyadana nafsadeeday xor u tahay adigiina bannaankaad ka qaaday laakiin ilmaa idinka dhexeeya laakiin ilmo ayaa idinka dhexeeya fain ardacna lakum ama midda baa-in ha noqoto ama ha noqoto tii rajciyada ahayd lafteeda haddii ay uur iyadoo leh ay dhasho khalaas iyadana waa kaa baa-intay markaa baynuunaa ku dhacayso waayo ma soo cesho kartid haweenkii marka la furay ee dhalay uurka lahaa ee dhalay kuwaa marka da ilmihii nuujintoodii iyaa laysku qabsan karaa marka axkaamtan marka taabay ka waramaysaao alla wuxuu leeyahay fain ardacna lakum hadday idiin nuujinayaan fa-aatuuhuna siiya ujuurahuna ujradooda haweentani waa dhashay waxay ku leedahay marka ujradii keen cunugan anaa nuujinaayo inta aan kuu nuujinayo masruuf iyo waxaan kaa rabaa waa inaad marka ku masruufto ilaa waxay iyadu cunayso ilmahaagana waa cunayaan weli adigii marka biil baa ku saaran meeshaa marka hadhow markuu ka go-o naaskeedana cunuga biil gaaro yuu yeelanaa hadday hooyadiis haysato waa ku biilaysaa iyaduna hadday guursato nin guursato waa inay ninkii dhalay cunuga u keentaa isagu markaa uu la raadsadaa meel ayb fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ujradoodii siiya wixii qof sidaasoo kale la siiyo oo lagu masruufi karo siiya wa'tamiruu tashta baynakum idinka dhexdiina ay tashaawaruu watamiruu bimacnaa tashaawaruu kisaa-i saas u macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyaa watamiruu is-amra ninkii iyo naagtii isfuray labadiina bal tashta is-amra oo amarka kala qaata baynakum idinka dhexdiina bimacruufin si macruuf oo la yaqaan ku tashta oo sharciga iyo caqligaba uu keenayo ilaa ilmahani mustaqbalkooda labada aabbaha iyo hooyaduba waa ku xiran yahay ayb wain tacaasartum haddaad markaa yacni isciriirisaan ood cuslays iscuslaysataan fasaturdicu lahu ukhraa mid kale u nuujin doonto haddii marka culays uu yimaado haweentii ay leedahay anuu ilmo kuu nuujin maayo qaado intaan ka baxaya haweenka qaaraa sidaa iska rabo oo iyagu inay xor iska ahaadaan oo ama iska guursadaan iyo wax uun iska rabo oo ilmahani marka waa ku lug xirmee isdhahayo oo laxaw aad u badan ounan haynin kuwo kalena laxaw badanahaayo in laga qaadaba ma ogola hadday marka iyadu leedahay anaa nuujinaayo iyadaa xaq u leh iyadaad ku masruufaysaa hadday iga wada ku dhahdana markaasi oo saa laysku cuslaysto fasaturdicu lahu ukhraa mid kalea marka nuujinayso sidaasayna ku dhammaanayn haddii cunugu nuugi waayo mid kale ka waran oo hooyada keligeed leh uu rabo markaa waajibay hooyadu ku noqonay qaadigu waa ku qasbaa inay ilmahaas nuujiso ayb intii muddo ah nacam oo cunugu xoogaa uu ka kabsan karo intaba waa la arkaa axkaamta qoyska waa lagu arkaa fasaturdicu lahu waxaa u nuujin doonto ukhraa mid kale ha u nuujin doonto macnaha wal turdic lahu ukhraa mid kale ha u nuujisaa laga wadaa khabarun bimacna alamri ayb liyunfiq duu sacatin min sacati intaa markii laga hadlay nafaqadii baa markaa aayadihii ayaa haddana marka la gelaya liyunfiq ha nafaqeeyo duu sacatin mid waasacnimo u saaxiib ah min sacatihi waasacnimadiisa xaggeeda ha ka nafaqeeyo waman qofkii qudira la ciriiriyey caleyhi isaga korkiisa risquhu risqigiisa la ciriiriyey dushiisa lagu ciriiriyey falyunfiq ha nafaqeeyo mimaa kii wax kamida aataahu llahu alla uu siiyey waxa ka bixiyo isagana laa yukalifu llaahu alla ma kalifayo nafsan naf ma kalifayo ilaa maa ayuu ku kalifayaa kii maahane aataaha uu siiyey wixii uu siiye buu ilaahay ku kalifayaa naf sayajcalu llahu alla wuxuu yeeli doonaa bacda cusrin culays gadaashi yusran fudayd ayaa imaan doona wanaag ha lagu kala tago meeshan marka nafaqadii waxaa la yidhi ninkii waxhaysto dadku isku mid maaha fuqahada saddex ay u qaybiyaan nin muusir oo waxhaysto mutawasit nin dhexdhexaada iyo mucsir muusirka waxaa laga rabaa wixii isaga oo kale qoyska sidiisa ah oo aan taraf iyo dee xadgudub samaynaynin waxa ay cunaan oo ay meesha ay degaan inuu dejiyo ou siiyanaan haweenta haddii aada qabtana hadda iyadoo kale wixii marka la siinayaad siinaysa haddii ilaahay adig gacantaada wax fiican geliyey ha ku ciriirinin ha ku ciriirinin xataa fuqahadu waxay ku daraan haddii iyada oo kale duruuf darteed ama iyadoo kale makaanada iyo darajada darteed qof markaa yacni loo shaqeeyo kale ay tahay wuu u kireynayaa qof u shaqeeyo xataa fuqahadu marka waxyaabahan markay ka hadlayaan taa xataa way sheegaan oo dadka manaasishooda iyo darajaadkooda isku mid ma wada ahaane hala fiiriyo ninkii dhexdhexaad ahna dhexdhexaad wuxuu uu bixiyo kii mucsir ahoo noloshu ku adag tahayoo maanta dhan siduu usoo xamaalaya wax yar uun keenayana waxa uu keeno iyounan hagraninoo waxa ka bixiyo wax kale waajib kale male hadday naagtu marka maxkamadda timaado qaadiga sidaa ay dacwo u keento nafaqadii ay ka dacwooto waa fiirinayaa qaadiga waa baarayaa ninkaa wixii isagoo kale u qalmo ayuu ku xukumayaa intaas sii buu dhahayaa maalin walba ayb haddii la waayo ka waran marka wax nafaqa aba ninka maba haaya waa mucsir waa hal shilin ma hayo ee markaa iyada khiyaar waxay u leedahay inay iska sabartay la joogto wixii lasoo hela iska cunto oo hadhowna marka dayn ay ku yeelato dayn hadhow iyo inay u cafiso iyada waxay leedahay ama inay markaa tiraahdo maya nin lama joogayo saankulama joogi karo waxaa la yidhaha alicsaaru binnafaqa nafaqada in qofka uu mucsir ka noqdo fasakhaa lagu dalba karaa oo naagtii hadday sidaa geyso ninkii la waco inuu waxba bixin karin la arko qaadigii marka waa ka fasakha warqad buu siinayaa markuu arrintaa baaro warqadaasuu marka siinaya waana diiwaan gelinayaa socal waa la kala diraa marka ama isagii baaba furaayo waxba intaan qaadi iyo baabkaaba la aadin ayb liyunfiq ha bixiyo duu sacatin waasacnimo ku saaxiiba min sacatihi waasacnimadiisa xaggeeda ha ka bixiyo waman qofkii qudira la ciriiriyey risquhu risqigiisa caleyhi korkiisa lagu ciriiriyey falyunfiq ha nafaqeeyo mimaa kii xaggii yani min bacdi maa kii qaarkiis ha ka bixiyo aataahu llahu alla uu siiyey mintan dambe tabciidiyo waay min sacatihida horena ibtidaa-iyo waay laa yukalifu llahu alla ma kalifaayo nafsa naf ilaa maa kii maahane wax kale ku kalifi maayo aataahaa uu siiyey sayajcalu llahu alla uu yeeli doonaa bacda cusrin culays gadaashii yusran fudayd oo hadday qoysku saa isugu dul qaataan fudayd baa ilaahay siinaya ayb intaa marka axkaamtii qoyska muhimadeeda kusoo dhammaatay wax badan oo ka mida marka alla wuxuu leeyahay waka-ayin badanaa marna marka tarkiib marna tarkiib ayaa qofka lagu waa ayaa wax loogu sheegayo waman yataqi llaha yajcal lahu makhrajan waa la rajo gelinaya marna hadda waa la cabsi gelinaya marka waa tarhiib haddana waka-ayin badanaa min qaryatin qaryo badanaa qaryada oo catad xadgudubtay oo ka jeesatay can amri rabbihaa rabbigeed amarkiisa xaggiisa ka jeesatay wa rusulihi rususha yacnii rabbigeed rusushiisii amarkoodii ka jeesat jeesteen badana fa xaasabnaa aan xisaabnay haa qaryadaa xisaaban xisaab xisaabta oo shadiidan aada u adag wacadabnaa aan cadaabnay haa qaryadii cadaaban cadaab aan cadaabnay nukran ay munkaran la inkiro badana ayb marka wakaayin min qaryatin ay min ahli qaryatin qaryada lama cadaabay dadkeeda waay qaryadaas oo catad can amri rabbihaa dadkeeda oo catad markaa yacnii xadgudubtay jeesatay acradad ka dhig oo tadmiini meeshaa marka can marka saa darteed baa can lagu tallaabina waka-ayin badanaa min qaryatin min ahli qaryatin qaryo dadkood badanaa taas oo catad jeesatay can amri rabbihaa rabbigeed amarkiisii ka jeesatay wa rusulihi wa can amri rusulihi alla rusushiisa amarkoodii ka jeesteen badana fa xaasabnaa aan xisaabnay haa qaryadaa xisaaban xisaab xisaabka oo shadiidan adag wacadabnaa aan cadaabnay haa qaryadii cadaaban cadaab cadaabka oo nukran la inkiro aan cadaabnay badana isjira waay marka idinka axkaamtan ilaahay ha ka jeesanina waxaa idinku imaanaysa haddaad ka jeesataan in laydin halaago fadaaqad way dhadhamisay qaryadaa wabaala amrihaa amarkeedii baaskiisii bay dhadhamisay wa kaana caaqibatu amrihaa arrinkeeda cirib dambeedkiisiina wuxuu ahaaday khusran khasaarow ahaaday marka adduunyadii waa taas marka axkaamtii alla dadkii ka tegay ka jeestay adduunyadii waa lagu ciqaabay aakhirana acad allaahu alla wuxuu diyaariyey ou darbay lahum iyaga wuxuu u darbay oo u diyaariyey cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan adag aakhira waa kaanan marka axkaamtan la tasaahulayo oo la fududaysanayo waxaa ka dhalanaya cadaab adduuniya mid aakhiro masaa'ibtan waa weyn iyo cadaabkan waa weyn iyo tiihan iyo meelaha uu ka imaanayo waxaa ugu badan axkaamtii alloo la fududaysanayo axkaamtan hadda aan ka hadlayna innaga marka ay qoyska iyo ku tacalluqdo madaxna waa fududaystaan shacabna waa fududaystaan labadooda qolo keliya keligeed kuma eedeysna inkastoo dadka mas-uuliyadda markaas haaye awoodda gacanta ku haayo ayagu dadka ay edbi karaan dariiq toosanna dadka waa ku hogaamin karaan laakiin hadday ayagu ka qaldaan dariiqii toosnaa ummaddii marka iyaguna waxay noqonaysaa wax un lala yaabay sii noqonayaan ayb marka axkaamtan qoyska markii la gacmogacmeeyey oo gacmaha la gelgeliyey ee dhaxalkii gacmaha la gelgeliyey ee xeerka qoyska uu yimid oo dalkan marka lagu keenay masaa-ib fara badan baa laga dhaxlay marka ooba kaba daranba qaarkeed waayo maxaa yeeley geed fadhi masaa-ibtaasaa u ahayd ilal aanana marka hadda waa kan aan ka hadlayaba oo ay ka ta arrimaha qoyska waxaaba ka tala bixiya ummad aanba soomaaliba ahayn muslimna aan ahayn oon diinna aanan wadaagin ayaa axkaamtii qoyska ka tala bixiya waana laga tala qaataan meel ay u socoto iyo xaggey ku socotaana ma dhahno marka arrimaha marka waxaa weeyaan qofku labadaa ciqaabba marka qaryadaana ilaahay waa waa dam waa yacni si xunba yacni si adag buu ula xisaabtamaa yaan ujeedaa si adag wax ilaahay agtiisa ka xun ma lehe si adagoo ula xisaabtamayaa adduunyada markay joogaan aakhirada markii la tagana cadaab adag baa lagu qabanaa marka marka qofkii cadaabkaa rabo inuu ka badbaado axkaamtaas sideeda inuu nabadgeliyo fuliyana yaa laga rabaa fataqu llaha alla ka cabsada yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ohow ilaahay ka cabsada aladiina kuwii aamanuu rumeeyow war kuwii rumeeyow ilaahay ka cabsada yani caqli maxaa gaar loogu sheegaya da caqliga qof kale ta-ani iyo fakar buu leeyahay waxbuu fiirinayaa waa fakarayaa marka idinkoo alla caqli idin siiyey haddana iimaan idinkugu daray ayaa haddana qad anzala allahu qad xaqiiqeeh anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey ilaykum idinka xaggiina dikran buuayuu soo dejiyey xaggiinii wuxuu usoo dejiyey dikri qur-aankii baa laga wadaa marka qur-aanaa la idiin soo dejiyey caqli buu ilaahay idiin yeelay mu'miniinuu idinka dhigay waa intaa marka ha idinku bixiso inaad axkaamta ilaahay uga cabsataan ragga qaarkoodna aada bay wax u dhibaan si aynan haweenta u guursanin mararka qaar waxbuu ku inkirayaa wax cishad aan jirin buu sheegayaa mararka qaar waxaasoo dhan marka in ilaahay looga cabsado qofku wuxuu ogyahay uu sheegay ayb qad xaqiiqe ah anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey ilaykum idinka xaggiina usoo dejiyey dikran waano rasuulan wa arsala wuxuu soo diray alle rasuulan buu soo diray saa u qadar rasuulka oo yatluu aqrinaayo calaykum idinka korkiina aayaatin aayado aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa korkiina ku aqrinayo mubayinaatin xaal ay yihiin kuwo wax caddaynaya aayaadka alle iyagoo wax caddaynayo liyukhrija aladiina kuwii si uu uga bixiyo alle aamanuu rumeeyeen wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban sameeyeen min adulumaati mugdiyaalka si uga bixiyo ila nuuri iftiinka uu u saaro intii ka ah waman qofkii yuumin billaahi alla rumaynayo wayacmal sameeyo saalixan camalan camal camalka oo saalixan agaagsan yudkhil alla geliyeehu mankaasi jannaatin jannooyin jannooyinka oo tajrii ay dureereysa min taxtihaa qusuurteeda iyo geedaheeda hoosteeda ay dureerayaan alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa dhexdeeda ku waarayo abadan weligood ku waarayo qad xaqiiqaha axsana allaahu alla waa wanaajiyey lahu mankaa alla waa u wanaajiyey risqan ayuu u wanaajiyey xagga risqiga alla waa wanaajiyey qofkaas meeshaa markaad wax badan baa isku waman yu'min billaahi man lafdiga marka la fiiriyo qad axsana allaahu lahu damiirku manta u laabana xagga lafdiga uga laabana khaalidiinana waa la jamciyey waxaa laga xaaleynaa manka khaalidiinadana waxaa la fiiriyay biictibaari macnaahu macnaha marka la fiiriyo dad badan waay lafdiga marka la fiiriyo waa mufrad marka mantuuda waa mawsuul mushtaraga waa tii la dhihi jiray nacam ayb qad xaqiiqeeha axsana allaahu alla waa wanaajiyey lahu mankaa waa u wanaajiyey risqan risqiga alla waa u wanaajiyey allahu aladii khalaqa sabca samaawaatin allahu alle macbuudka dhabta ah alladii allihii weeyaan khalaqa abuuray sabca samaawaatin toddoba cirar toddoba samo abuuray wa min alardi ardadii dhulkii xaggee yani ardadii xaggeedana mihlahunna iyagoo kaleu abuuray alle iyagoo kale xagga cadadka waay toddoba dhul ayuu abuuray dhulkiina yatanazalu wuu soo degayaa al-amru amarkiibaa soo degayo amarkii alle beynahunna dhexdooduu kusoo degayaa yani maamul alla waa dhulkan iyo cirkan toddoba cir toddoba dhul amarkii allana saa ayuu markaa yacni iyo maamulka alleh ayaa saa ugu soconaya dhul iyo cirba calaaqada marka aayadan aayadihii hore ayla leedahay waa maxay allaha cir iyo dhul dhulka toddobada dhul ardo midda ugu hooseyso toddobada sama midda ugu sareyso waxa ku dhex jiro allaha maamulayo amarkiisu ay ku taagan yihiin qoys ma maamuli waaye ilaahayna qoys miyuu ka tali waaye allahaas waa maya macnuhu marka waxay tahay war ilaa axkaamtan qoyska allaha cir iyo dhul maamulo ka qaata yani maxaad ka rabtaan ood uga yani maxaad ugu uga ordaysaan axkaamtii sharciga alle idinku maamulayay sharci ahaan oo aada u aadaysaan marka wax aydnan maslaxadiinana ku jirin bal dhibkiina uu ku jiro dad aan idinku diin ahaynna ay wataan marka arrintaa tadabur aada u weyn bay u baahan tahay dhul iyo cir allaha saa u maamulayo amarkiisa ou saa dhul iyo cirba ugu soo shubmaayo miyaa qoys maamuli waaye marka wuu maamuli karaa alla qoys marka haddii aada qoyska iyo axkaamta dhammaan ka qaadataanna alla wanaaguu idinku maamulayaa maslaxadiinuu idin tusaya haddaad diidaanna ee ilaahay waa idinka xoog badan yahay waana idinka awood badan yahay litaclamuu muxuu alla u abuuray oo sidaa ugu yeelayaa litaclamuu inaad ogaataan idinka ana allaha alleh calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiisa qadiirun qaadirun midka awoodo inuu alle yahay wa ana allaha alleh qad axaada inuu koobay bikulli shayin shay dhammaantii cilman min jihati cilmin inuu ku koobay cilmi ahaan wa ana allaha alleh qad axaada inuu koobay bikulli shayin shay dhammaantii inuu koobay cilman uu ku koobay ogaal sidaa inaad garataan ood ogaataan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih